بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب ما جاء في الاستئمار والاستئذان باب كان وحا وكهد ليا لبا أرمض ولبا دبا كساب سن مركز لقول سنة يو gabadha la guursanayo waxa ay tahay hadday tahay gabar garooba oo soo madhay guur tayib ama waxa weeye la yidhaahdo ayim isti'maar baa laga rabaa ay in amar ay bixiso waa la weydiinayaayo waxaa ka mid ah axkaamta marka gabadha la guurinayo haddii weligeedii uu yidhaahdo gabadhaana ninkaan u guurinayaa iyadii in la weydiiyo oo la yidhaahdo raalli ma ka tahay oo ma ogoshahay ninkaa laguu guuriyo labay marka u kala baxayaan gabadha guur soo martay oo garoobka ah ilaa ay tidhaahdo haa raalli baan ka ahay ee hala ii guuriyo oo ay amar bixiso isti'maar waa dalabul amr amar ilaa ay bixiso lama guurinayo wal isti'daanna waxa weeye gabadha bikrada ah oo yarta ah oo waxa weeye maaragtay qaangaarka ah midda saqiirka ah maaha san saqiirka ah oon waxba kala garanaynin aabbaheed baa guurin karo oo hadhow markay caqlisato hadday ka raali noqotona waa lagu wadayaa haddii kalena waxa weeye guurkii waa joogsanaya ee midda baaliq ah oo caqligal oo markaa idan bixin karta ayaa la weydiinaya waxa lay ninkaasaa kusoo doonay in lagu guuriyo raalli ma ka tahay iyadu markaa idan baa la weydiinaya hadday aamusta marka sida xadiidkuba caddeeyey baa la guurinaa raalli bay ka tahay oo ay xishooto xadiidka alxadiid alkhamis waxa weeye ha alxadiid alxadiid alkhamis bacda talaata mia waxa weye xadiidka saddex boqol iyo shan wey can abi hurayrata radia allahu canhu waxa yidhi abu hurayra ana rasuula allahi sal ly slam qaal rasuulka ilaahi waxa uu yidhi laa tunkaxu layim xataa tusta'mar walaa tunkixu lbikru xataa tusta'dan qaaluu waxay yidhahdeen ya rasuula allah wakayfa idnuha qaala an taskuta xadiidkan waxau yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam laa tunkaxu lama guuriyo yaan la guuri maayo lama guuriyo buy waa khabar bimacna nahyi ee ha guurinina bay la mid tahay alayim ayimka halkan waxaa loo jeedaa gabadha garoobka ah oo guur soo marday oo wax kala garanaysa oo waxii taqaana laakiin asalkeeda ayim waxaa la yidhaahdaa qof walba oo aan markaa guur guur ku jirin wankixu layaama minkum waatu ilaa lahaa marka ayim waxaa la yidhahdaa luuqadda qofkii aan markaas zawji lahayn naagta aan la qabin ayaa marka ayim layska yidhaahdaa gabar iyo garoob waxay doonta ha noqotee ama ha laga dhinta ama yaan laga dhiman marka laakiin halkaa waxaa loo jeedaa gabadha garoobka ah ama ha laga dhinto oo ninkeeda ha dhinto ama ha la furo ama waxay doonta ha noqotee laa tunkaxu layimu gabadhii garoobka ahayd lama guuriyo xataa tusta'mar ay amar ilaa laga qaato oo la weydiisto ay tiraahdo haa halay guuriya ogolahay walaa tunkaxu lbikru gabadha bikrada a lama guuriyo ay macnaha gabadha yartaa weeye aan weli la guursan da-day doontay ha jirtae gabadh aan weli la guursan oo guur soo marin oo bikra ah xataa tusta'dan ilaa idan la weydiiyo qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wakayfa idnuha seebuu noqonayaa idankeedu gabadhaa yartaa way xishoonaysaayo waxaa laga yaabaa inay jawaabi weyde qaala nebigu wuxuu yidhi idankeedu waxa weeye an taskuta inay aamusto ay liajli xishood inay iska aamusto xadiidkaas waxa weye uu nebigu ku caddeeyey imaam albukhaari iyo muslim ay kulli warinayaan ayuu saa ugu kala caddeeyey nebiga calayhi isalaatu wassalaam xadiidka marka waxaynu ka qaadanaynaa awal marka ugu horraysa inaan nahyi ay tahay oo laynaga nahyay inaan la iska guurin gabarh sayiba ilaa ay ogolaato sidoo kale ilaa waxa weeye tan bikradacana inaan la iska guurin karin ilaa ay ogolaato ilaa ay maaragtay laga dareemo inay ogoshahay iyada marka afka kaga dhawaaqi mayso oo way xishoodaan gabdhuhu markii la yaho nin baa soo doona oo lagu guurinaya way xishoodaan way aamusaan culammada marka waxay yidhahdeen waxaa wanaagsan hadday xataa aamusto in la kala hubsado aamuskaani ma xishood bay la aamustay mise baqdin iyo naxdin bay la aamustay waxaa marka la fiirinayaa bay dhaheen culummadu laba jaanib baa halkan laga eegaya gabadha bikrada ah kow horta waxay yidhaahdeen haddii ay tahay gabadh saqiira oo lix sano iyo toddoba sano iyo wax yara aan weli waxaan kala fahmi karin aabbaheed waa guurin karaa waxba idan ma weydiinaayo laakiin markay weynaato oy caqlisato ninkii loo dhisi maayo ilaa waxa weeye idan laga helo oo ay waxa weeye markaa ninkii raalli ahaansha laga dareemo oo ay ogolaato amaa midaan caqliga leh oo baaliqada ah waxay yidhahdeen culummadu waxaa la eegayaa waxa fiican in hooyadeed iyo ee walaalaheed iyo ay maaragtay dhowr beri in ja wakti la siiyo olayaw ninkaasaa kusoo doonayo saasaho loo ammaanoo loo sheego olayaw ninkaasoo saa u wanaagsan baa kusoo doonay marka waxa weeye haddee laga dhaadhiciyo haddii markaa inta laga dhaadhiciyo dee ay iska aamusto raalli ahaansho ka muuqato haa waa la guurinayaa markaas liannahu waa asukuutu ridaa wey waa aamuskaasi wuxuu kutusayaa raalli ahaansho laakiin hadday diido ama ay boydo ama ay dhibaato muujiso lama khasbaayo oo waxaa la leeyahay khasa ma jiro laa yukallifu laha nafsa ilaa wuscaha laa ikraha fi ddiin qofka lama khasbi karo saa daraaddeed gabadha haddii aabaheed uu nin u guuriyo oo ay diido hadhow ninkii waxba la odhan maya fur soomaalida aad bay ugu khaldamaan waxaa arkaysaa nin baa nin gabadhiisii siinaya u guurinaya markaasi hadhow waxa weye gabadhay diideysa ninkii wuxuu leeyahay ma furayo weligii khalad waxaasi guurkaasi ansax ma aha haddii aynan gabadhu marka hore ogolaanin hadday gabadhu ogolaato haa markaas ayuu guurkii joogsanayaa kabacdi laleeyaha furo laakiin marka hore haddaanba waxbaba gabadhii ogolaanin meher ma jira meeshi weeye iqraarka ayuu ku xidhan yahay gabadha haddaba sidaas ayaa laga rabaa oo waxa weeye loo kala saaray amaa gabadha garoobka iyadu waa inay tiraahdo haa hala ii guuriyo diyaar baana waka marka sidaas ayaynu ayay waxa weeye axaadiidku u kala caddeeyey culammadana waxay yidhahdeen waa in sidaa loo hubsadaa inay gabadhaani bal diyaar tahay iyo inay waxa weeye baqdin arrinta ugeyso in la kala hubsado baabka ku xiga waxa weeye kitaabu nikaax baan weli ku jirnaa baabu laa yankixu arajulu ninku ma guursanaayo mutallaqatahu tii uu furay talaatan saddex jeer uu furay xataa tankixa zawjan gayrahu tani waxa weeye waa sida aayadda ilaahay ugu keenay fain dallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdi xataa tankixa zawjan gayrah ninka xaaskiisii furay saddex jeer marka tani waxay ka mid tahay guurka aanu niri macnaha mu'aqat weeye oo wakti buu ku xidhan yahay xaaraan bay ka tahay hadduu mar saddex jeer furay saddexda jeer sida soomaalidu u yaqaaniin ma aha kitaabu dalaaq baynu ku arki doonaaye ma aha sida soomaalidu moodayaan inuu hal mar saddexdiiba ku wada dhawaaqay maya waa inuu furo markuu furo haddana ku noqdo haddana furo haddana ku noqdo haddana furo markaa saddex jeer inuu waxa weeye furiinkii ku dhaco saddexdaa jeer baa la yidhahdaa marka furiin aلطلقة الثالثة الطلاaq الثالث saasaa laga wadaa xadiidkana waynu ka arki doonaa ninkaa marka saddex jeer furay uma banaana inuu ku noqdo ilaa nin kale soo guursado oo iski u guursado oo soo furo oo iski u furo weliba bishardi inuu jimaac dhex mara ninkaa dambe waa waxa taxliilka soomaalidu ay sameeyaan oo muxalalka la yidhaahdo ma banaana xaaraam wey baa arkaysaa waxu le naagtii baan saddex jeer furay hebelow ii maxlal oo maxaan sameeyaa adigu guurso oo kabacdi ii fur haddana xaar xaaraam weeye waxaasi ma banaana nebiguna waa ka digay attaysu lmustacaar buu ku tilmaamay orgiga lasoo kiraysto a oo lasoo amaahdo reer miyiga markii ariga reer ari haysta ina orgi haysan ama lo'duba waa la mid iyo geelaye reer kalea orgi laga soo kaxaystaayo ariga waxa weeye rimiya si markaa waxa weeye ariga u dhalo orgigaa hadhow reerkii lahaa baa loo celinaya marka ninkaan le naagtayda ii maxlal orgigaasoo kaluu la mid yahay kaa waxa weeye ogolaanaya labadabana nebigu waa nacladay calayhi salaatu wasalaam almuxallal waalmuxallalu lahu labadaba naclad baa ku dhacday iyo naagta iyo wax oo dhan mar hadday kasu sameeyaan saana ay sameeyaan xaaraam iyo bakti wey ee waxaa la rabaa iskii intuu u guursado oo furo kabacdi iyadoo garooba hadduu helo kii hore waa guursan karaa xadiidka aynu fiirina marka can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri waxay tiri caaisha radia allahu canha jaa'at waxaa timid imra'atu rifaaca rifaacata alquradi bani quraydu ka mid ahaa alquradi waa qabiilkii yahuudda uu deganaa madiina marka oo dee markii dambe waa tii laga rolaayey bani qurayda marka rifaaca ninkaan dee nin islaami bu ahaa wuxuu ka mid ahaa qabiilka marka naagtiisii buu saddex jeer furay saddex jeer markuu furay baa nin kala guursaday iyadoo ninkii kala qaba bay nebiga u timid oo ay dacwoonaysa jaa-ad waxaa timid imra'atu xaaskii waa imra'atu ay naagtii uu qabi jiray wa ma aha hadda ma qabo marka ay imaanayso cabdiraxmaan baa qaba ibn zubayr laakiin markii hore u qabi jiray ay naagtiisii horay uu u qabi jiray rifaacata rifaacata alquradi ninkaa la yidhaahdo ila nabiyi sala allahu calayh wasalam nebigay u timid fa qaalat waxay tiri abubakarna waa la joogay sida ay caddaynaysa caaisha fa qaalat waxay tiri iyadoo nebiga markay u timid bay u sheegtay waxay tiri kuntu waxaan ahaa cinda rifaaca ninka rifaacata alquradiyi la yidhaahdo rifaacata alquradiy ayaan agtiisa ahaayoo xaaskiisii ahaa fa dallaqanii waa i furay fa batta dalaaqii dalaaqaygiina wuu gooyey marka baynuunada waxaa la yidhaha batta ay waxa dhammaaday baa la yidhahdaa oo marka la kala gooyo ay dalaaqayagii waa dhammaado saddex jeer buu ifuray baynuuna la yidhahdaa baynuunat alkubraa macnaha ninkaa iyo naagta iskuma noqon karaan rajca ma jirto marka naagta haddii la furo iyadoo rajca lasoo ceshan karan rajciya la yidhaahdaa iyadoon lasoo ceshan karan haddii la furona baynuuna la yidhahdaa marka fa batta dalaaqii riwaayado kalaa caddeeyey ay dallaqanii halaata maraat macnaha saddex jeer buu ifurayoo ama riwaayad kale waxay leedahay wuxuu ifuray dalqadii ugu dambaysay marka fa dallaqanii wuu ifuray fa batta dalaaqii dalaaqaygina wuu gooyo waa dhammaaday ay xarigaygii waa dhammaaday waxba iskuma kaaya harin fa tasawajtu waxaan guursaday bacdahu gadaalkii ila isagii ka tegaye cabdiraxmaan ibnu zubayr ayaan guursaday ninkaasaan guursaday isaguna laftigiisu reer bani quraydu ahaa baa li cabdiraxmaan ibn zabir wey zubayr ma azabir oo za'da la adkeeyo azabir marka isaga laftigiisu wuxuu ahaa baa la yidhi reer bani qurayda wa inamaa macahu marka way ka edsheenaysa waxay leedahay ninnimo kuma haysto wa inamaa macahu waxa uu haystaba dakarkiisay tilmaamaysaa waxa uu inamaa macahu midla hudbati thawb marada faraqeeda oo kale hudba waxaa la yidhahdaa marada faraqa yarkaah oo laga lulo marka maradeeda inta saa u qaaday garbasaarteedii oo kale ayay waxa weeye dacalka marada ayaa saa u lusho waxay tihi waxaa dakarkiisu la mid yahay macnaha maradaas laalaado oo kale ay macnaha raganimadii iyo waa ciniin bay u qarinaysaayoo dumarkii uma tegi karabay ka wadaa macnaha ninnimo kuma haysto wainamaa macahu maciisa waxa ah ay dakarkiisu waxuu la mid yahay midla hudbati athawb marada faraqeeda oo kale ha waxba jimaacna ma samayn karo fatabasama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebiga waa dhoolla caddeeyo waa qoslay oo waxa weeye tabasumka waxaa la yahay qosolka yarka ah oo dhoolla caddaynta fa qaala waxa uu yidhi nebigu waa fahmay marka oo wuxuu ka fahmay nebigu naagtaan inay rabto ninkaan inay inta ku maxlalato ay ninkeedii hore u noqoto ceeb bay u raadinaysaa marka wa qaala waxa uu yidhi aturiidiina ma waxaad doonaysaa an tarjicii inaad u noqotid ilaa rifaaca ma rifaaca inaad ku noqotid baad rabtaa oo saddex jeer ku furay laa taasi suurtagal maa ma noqon uma noqon kartid shardi baa ku xidhan xataa taduuqii cusaylatahu wa yaduuqa cusaylataka shardigaan ilaa la helo kuma noqon kadhid buu yidhi laa kuma noqonaysa wuxuu yidhi nabigu aturiidiina ma waxaad doonaysaa an tarjicii ilaa rifaaca rifaaca inaad u noqoto waa rifaacata alquradiya ninkeedii hore laa buu yidhi kuma noqonaysa xataa taduuqii ilaa aad dhadhamisid cusaylatahu ay malabkiisa waxaan laga wadaa jimaaca halkan ilaa waxa weeye jimaac intuu kuugu tago aad raaxaysatid oo aad dareentid oo waxa weeye meesha jimaac yimaado marka cusayla waxaa laga tilmaamayaa dakarkiisa ilaa aad waxa weye dhadhamisid jimaaciisa wayaduuqa uu dhadhamiyo isaguna cusaylataka malabkaaga malab-yarahaaga cusayla waa casal oo lasoo gaa la taskiiriyey wa casal ayaa waxaa laga dhigay cusayla oo lasoo taskiiriyey marka waxaa laga wadaa malabka jimaaca macaankiisaa laga wadaa ilaa aad waxa weeye laddah iyo macaanida dhex maro oo waxa weeye jimaac intay isugu tagtaan labadiinna mid walba midka kale u raaxeeyo suurtagal ma aha inaad ku noqotid ninkii hore marka culimmadu waxay yidhahdeen shardi ma aha labada qofba inay waxa weeye wada raaxistaan oo ay waxa weeye ama biyo ka yimaadaan ama jimaaci laakiin horta jimaac in la sameeyo oo waxa weeye labadoodii xubnood ay isgalaan taasaa muhiima oo waxa weeye uu ninkii shaqeeyo oo jimaac ugu tago fa qaalat waxay tihi caaisha radia allahu canha markuu saa ugu jawaabay nebiga waxaa la joogay wa abubakrin ay abubakr asidiiq caaisha abeed ayaa cindahu nebiga la joogay oo guriga caasha wada fadhiyeen wa khaalid ibni saciid khaalid ibni saciid ibn alcaas saxaabigaas na bilbaabi albaabkuu taagnaa yantadiru wuxuu sugayey waxa weeye an yu'dana lahu in loo idmo oo usoo gala nebiga hadalkii naagtuu maqlay marka gabadhaa waxay ku hadlaysay fanaadaa waa dhawaaqay wuxuu yidhi yaa abaa bakrin abaabakarow alaa tasmacu miyaadan maqlaynin ilaa haadihi qofkan dumarka ah maa tajharo waxa ay la dhawaaqayso bihi shaygaa cinda rasuuli llahi sal l slam waxaad ugu inkiri weyday qoftaan waxa weeye dhawaaqaysa waxa noocaasa kor tajharku waxa weeye jahrigu hadalka oo kor loo qaado macnaha waxa ay sariixinayso oo ay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay waxa weeye agtiisa ku dhawaaqayso miyaadan maqlaynin maad la hadashid oo ka aamusisid ha macnaha wuu u dulqaadan waayey hadalladaa ay gabadha ku hadlayso oo intay nebigu u timid waxay leedahay nin waxba igama tari kara iyo waxa weeye jimaac ma samayn kara iyo waa waxyaalo laga xishoodo wey laakiin haddii arrintu xaqiiqadu timaado laga xishoon maayo oo waxa weeye dee wixii axkaam ku xihantaha laga xishoon maayo gabadhaa ninka waxay u guursatay in waxa weeye jimaac dhex maro hadday marka waxba ka weyday laa shaka inay sheegayso oo ka dacwoonayso xaq bay u leedahay laakiin hadday nebigu wuxuu ka fahmay arrintaas inay doonayso inay ninkeedii hore ku noqoto oo maxlal samayso uma banaana marka haddaba xadiidku meesha waxaa loo keenay oo aynu ka faa'iidaynaa kow marka ugu horraysa ana almara ana almuraad halkan muraadka loo jeedo batta dalaaqii waxaa loo jeedaa inuu furay dalqadii ugu dambaysay taas ayaanu horta ka fahmaynaa riwaayado badan oo kala caddeeyey imaamu nawowina saasuu ku sharaxaya laba waxaynu ka faa'iidaynaa annahu laa yaxillu bacda haada inayna u bannaanayn inay ninkeedii ku noqoto ilaa ay nin kala soo guursato ilaa ay nin kala soo guursato inaynan ku noqonaynin weliba guur keliya loo shardin maye eh waxaa loo shardinayaa in jimaac dhex maro ninkaa dambe muraadka loo waxaynu kaloo ka faadaynaa muraadka loo jeedo cusayla waa jimaaca wey marka iyada waxaa loo shardinaa meher inuu meher dhex maro haddana jimaac labadoodii dhex maro afar waxaynu ka faa'idaynaa annahu laabudda waxa weeye min alistimtaaci labadii qof inay waxa weeye annahu laabudda bay yidhahdeen culammadu min alintishaari ay macnaha ninka inuu dakarkiisii markuu naagtaa u tegayo inuu taagan yahay oo dareen leeyahay oo uu gelin karo oo waxa weeye naagtii uu markaa jimaac la samayn karo waxaynu kaloo ka faa'id macnaha waa iska meheriyey keliya lama rabo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa wixii danay ku jirto oo waxyaalaha laga xishoodo in la caddayn karo sida gabadhaa u caddaysay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa khuluqu nabiy sala allahu alay wasalam xusn xusnu lkhuluq macnaha sida nebiga akhlaaqdiisii wanaagsanayd nebigu gabadhii ma inkirin kama diidin tartiib buu u qanciyey sidii axkaamta wixii ka ratimayeyna waa u sheegay wuxuu yidhi macnaha sidaas ayaa waajiba inaad la timaadid iskama aad raaci kadid ninkaaga hore haddaad u baahantaha inaad ku noqotid ilaa waxa weeye aad ninkaan hortaa ida dhex marto hawli baabka ku xiga waxa weeye baabu cushrati annisaa dumarka la dhaqanka lala dhaqmaayo wey ha baabkan marka culammadu waxay kaga hadlaan mucaasharat annisaa mucaasharatu kullu waaxidin min azawjayn inay ragguna dumarkii si wanaagsan ula dhaqmaan dumarkuna si fiican ula dhaqanta ninkeedii labada qofba qofka kale inuu ixtiraamo oo si fiican ula dhaqmo walahuna mitlu ladii calayhina bilmacruuf wanaag in lagu lagu wada dhaqmo qof walba qofka kale xaqiisii ka soo baxo waxa weeye maaragtay waa wada noolaanshaha wanaagsan waa wada sheekaysiga waxa weeye waa isweheshada waxa weeye maaragtay waa dabacsanaanta kulli iyo in dumarkii loo sabro maadaama feeqa loocan laga abuuray nebigu wuxuu yidhi istawsuu biannisaa'i khayran fa inahuna khuliqna min dilcin acwaj feerqa loocan baa laga abuuray u sabra buu nebiga calayhi salaatu wasalaam marka haddii wax khalada lagu arko in loo sabro oo waxa weeye loo dulqaato leanna xadiidka uu nebigu ku yidhi laa yafriku lmu'minu mu'mina in kariha minha shay'an radiya biha aakhar oo kama qaala nebi sal slam macnaha qofka mu'minkaa gabar mu'minada kama cararo sababto waxa weeye hadduu akhlaaq uu ku qoonsado waxyaalo kaloo wanaag oo badan oo ay leedahay buu kaga raali noqonaya waxaa la rabaa qofka in miisaan la saaro hadduu qofku wanaag badan leeyahay wixii yar oo dhibaataa waa loo dulqaataa haddii laakiin qofkii wada xumaadaa daran qof wada xunna ma jiro waxa weeye marka qof walba hadday naagti mar maqlayso in la tarbiyeeyo oo waxa weeye la tujihiyo oo wixii wanaaga loo sheego in waxa weeye markaas waa loo dulqaadan karaa laakiin dhibaata waa marka waxa maqli wey sidoo kale ninka laftigiisu inuu dabacsanaan iyo wanaag loo dhaqmo khayrukum khayrukum linisaa'i buu nabiga alay sl slam waxaa idinku khayr badan qofka dumarkiisa ugu khayr badan wa anaa khayrukum linisaa'i anaana idinku khayr badano dumarkayga u khayr badan taasaa la rabaa marka dabacsanaan ee ma aha sidii soomaalidoo kale waxa weeye ad adayg iyo jafaafnimo iyo waxa weeye libaaxnimo in loola dhaqmo alxadiid asaabic bacda talaatamiya xadiidka saddex boqol iyo iyo toddoba waxau yidhi can anas ibni malikin radia allahu canhu qaal marka waxaa ka mid ah cushratu nisa qaabkan soo socda min asunati sunnada waxaa ka mid ah hadduu yidhahdo saxaabigu min asunna waa isagoo yidhi qaala rasuulu lah sl kada ama amara rasul lah sl kada ama kaana rasul lah sl kada marka min asunnati waa xukmu lmarfuuco xadiidku waa sidii nebiga ay sunnihii nebiga waxaa ka mid ah iyo dariiqadiisii ida tazawaja albikra cala atayib aqaama cindaha sabcan uma qasam وإذا تزوج الطيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم وحوير مكة فقال وحوير قال وحوير أبو قلابة وراوي كورني أنس وتابعك ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان وحديث صحيحة وهو البخاري ومسلم كلها وريي waana xukmu lmarfuuc buu leeyahay oo mar hadduu yidhaahdo saxaabigu min asunna waa isagoo yidhi ana rasuul lah sal sl kada facala kada ama qaala kada waxa kamid a sunnihii nebiga idaa tazawaja haddii uu guursado idaa waktigii tazawaja uu guursado ninkii albikra gabar yar oo waxa weeye dee aan guur soo marin cala tayib uu la guursado naag hore uu lahaa marka tayibka halkaa waxaa laga wadaa xaaskiisii hore ninkii hal xaas buu lahaa ama labuu lahaa ama saddex gabar yar buu guursaday sunnuhu waxa weeye markuu arooso gabadhaa aqaama cindahaa sabcan toddoba beri oo isku xigtaa ayuu la joogayaa ama soomaalida ay yidhahdaan arooska toddobadii buu ku jira aqaama cindahaa sabcan halkaasaa laga keenay toddobada toddobada laakiin khalad bay u fahmaane ma aha inaan guriga laga soo baxayn qof guri waa ka soo bixi karaa danihiisa waa qabsan karaa laakiin reerkan unbuu la joogayaa toddobada beri habeenkii iyo maalintii laakiin magaaladiisa waa aadi karaa salaadaha waa soo tukan karaa waa shaqaysan karaa kulli aqaama cindahaa sabcan toddoba hameen oo isku xigtaa gabadhan ayuu la joogayaa uu guursaday uma qasama wuu u qaybinayaa waxa intaa ka dambeeya xaaskiisii hore iyo gabadhan buu u qaybinaya midba hameenkeeda wa idaa tazawaja haddii uu guursado adayib gabar garooba haddii uu guursado oo isagoo xaasle uu gabar garoobo kala guursado aqaama cindahaa talaatan iyadoo saddex beri baa ku firan waa ilbax weeye iyadoo waxbay taqaanaa laakiin gabadha yartaa waa baqlintaa laga biinayaayo waa la tababarayaayo waxa weeye dee iyadu way cabsanaysa oo saddex beri keliya kuma filla wehel iyo waa laakiin naagta weyne waa naag rag taqaan wey aqaama cindahaa talaatan saddex beri buu la joogayaa uma qasam waa u qaybinayaa oo umu salama markuu nebigu guursaday saddex beri markuu la joogay buu wuxuu yidhi saddexdaasaad xaq u leedahay haddaad rabtid inaan toddoba kaaga dhigana hadhow dumarkaygana toddobadaasaan mid walba siinayaayo waxa weeye saa markaasay tiri bas weeye saddexdeedaan rabaaye waxay noo qaybi qaala abu qilaaba waxa uu yidhi waa raawigii walow shiitu haddaan doono laqultu waxaan odhan lahaa anna anasan radia allahu canhu rafacahu ila nabiy sal l slam xadiidku marfuuc weeyo ee wuxuu nebigu ka wariyey laakiin ereygii uu anas yidhi ayuu taabiciguna ku keenay oo sida anas uu yidhi ayuu ku keenay marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa marka ugu horraysa in saas labadiiba u kala duwan yihiin oo haddii uu maaragtay gabadhii gabarh bikraha hadduu guursado inuu xaq u leeyahay inuu toddoba beri inay xaq u leedahay inuu la joogo toddoba beri kabacdi wixii toddobadaa ka dambeeya waxa weeye uu reer walba hameenkiisa uu la joogo hadduu laba leeyahay hadduu saddex leeyahay afarba mid walba qismadaa qaybtaa in lagu wado haddii uu gabar garooba guursadana saddex beri kabacdina waa la qaybina saas weeye cushrada iyo xaabka nebigu u jideeyey alxadiid athaamin bacda thalaatha mia xadiidka sideedaad saddex boqol iyo sideed wuxuu yidhi can ibni cabaas radia allahu canhuma cabdullahi ibni cabaas qaala waxau yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yidhi low ana axadukum low ana axadukum idaa araada an ya'tii ahlahu qaala low ana axadukum mid idinkayda ka mida haddii uu sameeyo sidaan idaa araada markii uu doono an ya'tiya inuu u yimaado ahlahu ay jimaac inuu ugu tago xaaskiisa haddii uu yidhaahdo markuu jimaaca bilaabaayo بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اللهم جنبنا الشيطان اللهم الله يو قلت بسم الله بأوراني قلت حولي اللهم الله يو جنبنا نغط إيري لبدا يدبا الشيطان شيطانك وجنب الشيطان شيطان كان كد إيري ما رزقتنا وحد نوير زاقتنا أولاده مركز جنب كوات إيرين تواك جنب بيوحوية naga fogey wa ilaahw naga cayriy oo naga fogey nebigu wuxuu yidhi hadduu intaa yidhaahdo bismi illaah allahuma janabna shayطaana wajanab shayطaana maa razaqtana intaa hadduu yidhaahdo fainahu in yuqadar haddii allah subxaana wa tacaala uu qadaro waxa weeye baynahumaa ay jimaaca ay sameeyaan dhexdooda haddii ilaahay ka qadaro waladun walad wiil iyo gabar wuxuu doona ha noqday ilmo ilaahay ka qadaro fi dalika ay fi dalika aljimac xilligaa uu saa yidhi waa xirsixir baa la yidhahdaa ilmihii baa loo xirsixiraya lam yaduruhu shayطaanu abada shaydaan weligii dhibi maayo oo dhib u geysan maayo marka waa ogtihiin dhibta shaydaanku geysto waxa ugu weyn inuu qofkii gaalaysiiyo oo shirki iyo gaalnimo ku rido ama bidca ku rido ama uu dhumiyo marka waxaasoo dhan baa ilaahay ka nabadgelinayaa oo waa xirsixir allah subxaanah wa tacaala waxa uu ka nabadgelinayaa ilmahaas inuu waxa weeye dhibaato shaydaanku u geysto marka dhibaatada oo dhan macnaha kole dhibi maayo oo dhibta uga gaalnimo iyo shide iyo kuma ridaayo ilmihii waa xirsixiran yahay waa dhici kartaa inuu dhibaatooyin yaryar iyo qofka wax la soo gudboonaadaan oo masaa'ibta adduunka intaa shaydaanku waswaaskiisa iyo dhibaatadiisa laakiin kolley waa xirsixir aad u wanaagsan marka raggii baa waxaa la amrayaa inay dumarkooda markay u tegayaan ducadan akriyaan marka daahirka xadiidka waxaa laga qaadanayaa inuu ninku akrinaayo ninka ayaa laga rabaa ducadan ha leanno isagaa shaqadii qabanaya waxa weye marka ninkaa laga rabaa ee waxa weeye naagta lama amrin iyaduna inay xusuusiso way fiican tahay oo waxa weeye maaragtay khaladka dadka qaar baa odhanaya yaaba xusuustaba xilligaas oo kale waa khalad in waxa weeye shaydaanka la iska naaraa la rabaa oo la iska fogeeya haddii kale shaydaanku isna dhinaciisu hawsha ka wadaya hadhowna ilmihii halkaasuu duursanayaa khatar wey soomaaliduna waaba isticmaalaan waxay yidhahaan wa ninka qofkaan dhib badana waa shaydaan baan laga naarin baabu nahyi can khalwati nisa can khalwati biljnabiya ay biljnabiya waxaa gabadha ajnabiga ah alkhalwa waa la keli noqosho wey khalwa inaad adiga iyo gabar ajnabiya oo aan xaaskaagi ahayn maxaarimtaadiina ahayn inaad guri ku keliyaysataan oo labadiinaa keliya wada joogtaan xaaraam weeye lamana ogola oo waxa weeye ile xaaskaagi maaha maxaa guri keligeed kula dhigay alxadiid ataasic bacda talaatamiya saddex boqol iyo sagaal xadiidkaa waxa uu yidhi can cuqbata bni caamir radia allahu canhu qaala waxa u yidhi ana rasuula allahi sala alla alay slam qaal rasuulka ilaahi waxa uu yidhi iyaakum waa taxdiir weeye waa laydinkaga digayaa waa digitaan iyaakum waxaan idinkala idinka digayaa iska ilaaliya macnaha waadukhuula cala annisaa idinka iyo gelitaanka dumarka loo galaayo baan idinkala digaya iyaakum waddukhuula cala annisaa ka jira macnaha ha u gelinina dumarka keligood gurigooda iyagoo jooga ha u gelinina bilaa maxram macnaha khalwa ha samaynina fa qaala rajulu nin baa waxa uu yidhi saatan meesha soo hadla ku baabeen fa qaala rajulu min alansaari nin ansaara waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow afara'ayta ka warran alxamwa xamwaga ka warran isagaa inoo fasiraya oo inoo caddayn doonaa qeybta tafsiirka qaala waxa uu yidhi nebiga calayhi isalaatu wasalaam alxamwu almawt isagu waaba dhimasha wey isagu waaba geeri macnaha waa kan ugu daran wey maxaa la yidhahdaa marka xamud riwaayadaana caddaynaysa waxa uu yidhi walimuslim muslim waxa uu wariyey can abi طaahir uu ka warinayaa can ibni wahab isagoo ka warinaya qaala waxa uu yidhi samictu leyt ayaan maqlay yaquulu odhanaya alxamu xamigu waxa weeye akhu zawj waa ninka walaalki wey wamaa ashbahahu iyo wixii shabaha oo min aqaaribi azawj aqaaribta zawjka ka mida ninka qaraabadiisa min ibn alcammi wa ibn alakh waxa weye ibn alcawi ibn alcammi wa naxw iyo wixii la mida marka xamwigu waa dumaashiga wey waa duma gabadha dumaashigeed baa xamwi la yidhaahdaa marka xamwi waa dumaashi wey marka afara'ayta ka warran alxamwa ay dumaashiga ka warran markaasuu qaala waxa uhi nebigu alxamwu almawt dumaashigu waabay geeri ka sababtuu geeri u noqdayna waxa weeye oo macnaha aada loogu sii adkeeyey ninka walaalihiis iyo ilmi adeertiis iyo dadku kama shakiyaan oo soomaalida waa aragtay ninkii gurigu iska imaanayaa gurigii walaalkii buu iska imaanayaa oo waxa weeye lagama shakiyo hadduu gurigii gelayo waa faamilkii guriguu ka mid ama waxaa dhici karta gurigii inuu joogaba oo ku koro wax iska joogo nin wen yahay waka hadhow markaa halkaa khalwa ka timaada dhibaata ka dhacdo meeqaa soomaali ku khaldantay arrintaas oo dhibaata ka dhacday oo waxa weeye nin iyo dumaashidii faraxuma kala gaadhay ama dhibaata halkaa ka timid ama rag badan baaba waxa weeye intuu iska hunguriyeeyo gabadhii faraxumayneed u doono xoogay waxaasoo dhan buu nebigu inooga digayaa markaa laakiin dadka kale waxaa dhici karta in la iska ilaaliyo oo nin ajnabi oo guri gelaya markii la arko dad korma ka shakiyaya lakin ninkan waxaan leeyahay waa ninka faamilkiisii laga shakiyo saasuu marka geeri ku noqday waxaynu ka faa'idaynaa marka xadiidkan annahyu can adukuli cala alajnabiyaat khalwo in la sameeyo dumarka loo galo keligood guri jooga inay xaaraam tahay oo aan la ogolayn oo waxa weeye ay tahay dembi weyn leanna sababta waxa weeye khalad baa ka imaanaya laba waxaynu ka faa'idaynaa ana dalika caamun fi alajnabiyaat waxa weeye qof walba oo ajnabigaa waxaa loo jeedaa laga bilaabo ninka walaalihii iyo wixii ka sarreeya oo dhan qaraabadiisa kulli ajnabi baa la yidhahdaa qofku qofkii geyo oo dhan ajnabi buu ka yihi saddex waxaynu ka faa'idaynaa taxriimu inay xaaraam tahay min baabi ta min baabi taxriim leannahu waxa weye sababtu waxa weeye nahyigu yaqtadi taxriim marka in gabar iyo nin ajnabi kalea guri ay is kula keli noqdaan maadaama la xarimay ee in loo galaana xaaraam wey wa ka marka aad iyo aad waa in la iskaga ilaaliyo oo waxa weeye dhibaato weyn weeye haddaan la iska ilaalin dhibaata ka dhacay ka dad badan baa maanta arkaysaa oo iska sahyaacayo waa ina adeerkaya bay kuleeda ha ina adeerkay miyaad aniga ii diideysa markaasay meeshay rabta u raacaysaa ama iskala wada soconayaan ama isa salaamayaan ama wada seexanay wax wada cunayaan waa khalad waxaasi waana dembi weyn oo aad iyo aad u khaldan baabka ku xiga waxa weeye baabu sadaaq asadaaq waxa weeye waa meherka sadaaqa waxaa loo jeedaa ciwadka waxa gabadha la siiyo marka la meherinaayo oo meherkeeda iyadu qabsanayso ayaa sadaaqa la yidhaahdaa ilaahay baa yidhi wa aatu nnisaaa saduqaatihina nixla fii suurati nisa dumarka siiya wixii aad ku mehersateen nebigana calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii oo dhan waa ku mehersan jiray ficilkiisii waana amray waana taqriiriyey oo weliba xataa xadiidka inoo imaan doona ninkii waxa uu ku yidhi iltamis walow khaata min xadiid marka waana ijmaacu alculamaa oo culimmadoo dhan baa isku waafaqsan waxaa aad iyo aad nebigu u booriyey axaadiidta ugu booriyey in sadaaqa la yareeyo khayru sadaaqi aysaruhunna buu yidhi nabiga calayhi salatu salaam waxaa ugu fiican oo ugu khayr badan sadaaqa in la yareeyo taasaana xaqiiqada keenaysa leanna waxa weye labadan qof nool baa ka dhaxaynaysa nool baa la wada qaadanayaa ma aha in waxa weeye maalka keliya looma jeedo nolol ayaa labadan qof isku guursanayaan maalka waxba ma taro haddii markaa la badiyo sida maanta dad badani ay sameeyeen in maal badan inta laga dhigo gabdhihii oo dhan guur la-aan ku dhacdo marka sida carabaha iyo laga yaqaano ama soomaalidu berigooda samayn jireen gabadhii inta lagu xujeeyo boqol geela ay markaa guumaysawdo oo wax guursado la waayo oo waxa weeye hadhow dhibaata halkaa ka timaado liajli sadaaqa awgii loo badiyey waa dhibaato weyn wa waxaa marka khada ah dad maanta jooga qaarkood oo wadaadada soomaalida xataa qaar baad maanta khalad waxay u fahmeen waxay ku leeyihin gabdhaha la furaya lama fureen haddii sadaaqa la badin lahaa waxba kama jiraan waxaa oo waxa weye labada qof haddii carafkooda u kala dhamaada waa kala tegayaan haddii dhaqankooda ay isfahmi waayaanna waa kala tegayaan bal darar buuba keenaa oo waxa weeye haddii la badiyo meherkii ninkiina hadhow una bixin karin uuna agtiina nooco waxaa dhici karta inuu dhibo si ay waxa weye meherkeedii uga tagto oo iyadu u dalbato markaa furi marka waxaasoo dhan looma baahna waxaa la rabaa sidii sunnihii nebiga ahayd in la yareeyo oo khayru sadaaqi aysarahunna buu yidhi nabiga cala ilahay baa barakaynay alxadiid alcaashir bacda talaamia saddex boqol iyo toban xadiidkaa waxau yidhi can anas ibni malikin radia allahu canhu anas ibn malik qaala waxa uu yidhi ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam actaqa safiya safiyata bintu xuyey waxa weeye ayuu xoreeyey nebiga calayhi salaatu wassalaam waxay ahayd gabadhaani aabbaheed iyo adeeradeed iyo madaxdii yahuudday ahaayeen maalintii marka markii yahuudda waxa weeye laga raray oo la laayey ayaa markaa sabi bay no waxay noqotay sabiyigii iyo waxa weeye dee khaniimadii bay ka mid noqotay nin baa helay marka kabacdi markaasa waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markaas loo sheegay waxa lay gabadhan reero fiican bay ka dhalatay dee wakaa dhibaatadaasaana ku dhacday nebiga wuxuu sameeyey marka isaga ayaa markaas ninkii inta u celiyey wixiisii guursaday sadaaqeediina wuxuu ka dhigay inuu xoreeyo xornimadeeda marka wuxuu yidhi ana nabiy sala alla ly slam actaqa safiya safiya ayuu xoreeyey wa jacala waxa uuna ka yeelay citaaqahaa xoraynimadii la xoreeyey ayaa waxaa looga yeelay sadaaqaha meherkeydii waka marka sadaaqa waxaan guurka ahi maal waa noqon karaa wax kale oo macnawiyahoo wanaagana waa noqon karaa sida axaadiista inoo imaanaysa hadda kani xadiidkaani meesha maal lama siin gabadhi laakiin xornimada ayaa ka muhiimsan maalka waayo inay xor noqoto ayaa ka muhiimsan marka sidaa daraaddeed ayuu nebigu calayhi salatu salaam xornimadeedii buu usoo celiyey waxa weye kabacdi markaas faa'iido badan baaba ka timidoo markii nebigii uu guursaday ayay markaas waxa weye dad badan baa la xoreeyey waxay yidhahan uma nebiga seediyaashiis iyo waxa weeye dadkii dumaashiyaashiis iyo may addoonsanayna dad badan baa lagu xoreeyey liajligeed oo saa xornimadii ugu soo noqotay marka qaala anas waxau yidhi ana nabiy sal l slam actaqa safiya safiya ayuu xoreeyey wa jacala cidqahaa cidqigeediina wuxuu ka yeelay sadaaqahaa meherkeediiba uga dhigay oo ka min ummahaati lmu'miniin bayna ka mid noqotay sharaftaasa ilaahay gaarsiiyey waxaanu ka qaadanaynaa marka xadiidka jawaazu cidqi rajul inuu qofku xorayn karo adoon kabacdi markaa uu guursan karo oo sadaaq uu uga dhigi karo ayaanu ka qaadanaynaa waxaa kaloo daliil baa ku sugan in waxa weeye inay bannaan tahay waxa weeye kownu sadaaqi manfaca diiniya wax diinah oo qofku hadda xadiidka inoo imaan doona qofku inuu yidhaahdo meherkaaga dha waxaa kaaga dhigayaa inaan diinku baro ama qur-aanku baro ama axaadiidku baro waa bannaan tahay xadiidka soo socdaa caddayn doonaa marka manfaca diiniya waa halkan waa xornimadoo kale iyo waxaasoo dhan bay waxa weeye daliil u tahay ee ma aha in la odhanaayo ilaa wa ilaa maal gacanta la iska siiyo waa inuu noqdaa ma aha qaar baa culammadu waxay qabaan laabudda waa inuu maal wuxuu noqdo laakiin waa markii maal ah maal laga hadlaayo laakiin way bannaan tahay sidaa nebiguba u sameeyey calayhi asalaatu wassalaam alxadiid alxaadi cashar xadiidka bacda talaatamiya saddex boqol iyo koob iyo toban xadiidka waxau yidhi can sahl ibni sacd assaacidi radia allahu canhu waxa uu yidhi ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulki ilaahay jaa-athu waxaa u timid imra'atun qof dumaraa u timid faqaalat waxay tidhi inii wahabtu nafsii laka yaa rasuula allah mawhibaa la yidhaahdaa oo waxa waa tii allah subxaana wa tacaala nebiga markuu ka hadlayey qof dumara haddii ay nebiga isku hibayso ha wahabat nafsaha linnebiy way u bannaan tahay macnaheeduna waxa weye say qof dumara ikhtiyaarkeeda nebiga udhiibta waxay leedahay rasuulka ilaahay u guurso naftaydan kuu hibeeye sadaaq iyo waxba markaa male nebigu hadduu raba waa guursana hadduu raba iska dayna marka waxa uu yidhi jaa-at waxaa timid imra'atun qof dumara ayaa nebiga u timid fa qaalat waxay tidhi iyadoo nebigu la fadhiyaan saxaabadi ee u timid innii wahabtu nafsii laka naftaydii baan kuu hibeeyey bay tidhi habar mu'minaday ahaydoo jeclaatay inay nebiga xasiiskiisa ka mid noqoto fa qaalat faqaamat tawiilan nebigu uma jawaabin wax riwaadaha qaar baa caddeeyo nebigu saasuu u eegay markuu eegay ayuu markaas iska jeensaday uma jawaabin iyadiina way taagnaydoo cabbaar bay taagnayd tawiilan in badan mudday taagnayd meeshiina la fadhiyey raggiina ma hadlin faqaala rajulu nin baa hadlay qaala rajulu nin baa waxau yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow zawijniiha in yak in lam yakun laka biha xaaja rasuulka ilaahay haddaadan adigu dan ka lahayn oo guursanaynin aniga ii guuri a zawijniiha aniga ii guuri in lam yakun laka biha xaaja adigu haddii aadan dan ka lahayn oo rabin oo guursanaynin oo wuxuu dareemay nebigu inuusan guursan oo ka aqbalin hibeenimadeeda markaasuu faqaala nebigu waxa uu yidhi hal cindaka min shay hal cindaka min shayin wax agtaada ma wax maala ma haysataa tusdiquhaa aad waxa weeye uga dhigtid sadaaq oo waxa weeye aada herkeeda usiisa ma haysaa aan ku guuriye iyadu marka weli nebigaa weli u noqonaya leanna nafteedii o dhan weli nebigay u dhiibtay ha imaamkiina dee waaya faqaala waxa uu yidhi markaa nebigaa wuxuu yidhi hal cindaka min shayin tusdiquhaa wax aad sadaaq uga dhigtid ma haysaa faqaala ninkii waxa uu yidhi maa cindii ilaa izaarii haada ma haysta waxba ilaa go-aygaan mooye izaar marka waa go-a qofka waxa weeye uu hoos ka guntan yahay ilaa hoos guntigaygaan mooye ridaana waxa lahay kan kor laga qaatay izaarna kan hoose marka izaar waa hoos guntiga ilaa go-a aan guntanahay ma ahee xoolo kale ma haysto faqaala rasuulu llahi sala allahu alay rasuulka ilahi waxau yidhi in acdaytahaa haddii aad siisid izaaraka go-aaga jalasta adigii baa fariisanaaya waad qaawanaanaysaa ma dhaqaaqi kadhib walaa izaara laka adigiina go- ma haysadid haddii kalena dee waxba ma taraayo oo idiima qaybsamaayo faltamis raadi shay-an ord wuxuu raadi ha go-aaga iska hayso oo hoosguntigaaga adigu hayso orod wuxuun raadi aad maalahoo aad siisid qaala waxau yidhi maa ajidu ma helaayo qaala waxau yidhi iltamis walow khaatiman min xadiid khaatim xadiida fargashi ee maar laga sameeyey xadiid bir laga sameeyey oon macno lahayn oon qaymaba joogin kaatum yara iyo warbar ord wuxuun soo raadi walow haba yaraade faltamasa ninkii waa raadiyey nimaan waxba haysan buu ahaa faqiira falam yajid shay-aa waxna ma helin wax uu helay male faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markuu ninkii waxba waayey ayuu waxa uu yidhi hal macaka shay-un min alqur'aan qur-aanka wax ma ka xifdisan tahay faqaala nacam ha riwaadaha qaar baa sheegaya suurad heblaan aqaanaa suurad heblaan aqaanaa suuraduu tiri faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi waxau yidhi zawajtukahaa waxaan kuugu guuriyey ha zawajtukahaa waxaan kuugu guuriyey bimaa macaka min alqur'aan ey wixii macaaga qur-aan ah ayaan kuugu guuriyey riwaayadan marka intaa waxaa laga fahmayaa laba macno in lagu fasiro bimaa macaka min alqur'aan ay bisababi bisababi alqur'aan baan kuugu guuriyeyo maadaama aad qur-aanka taqaanid sadaaq la-aan baan kuu siiyey oo qur-aanka sharaftiisa ayaan saasaan kuugu guuriyey iyo in la yidhaahdo ay bimaa macaka min alqur'aan waxaa qur-aan aad xifdisanta oo taqaanid ayaan sadaaq uga dhigaye bar marka marka macnaha dambea raajixaho riwaayado kalaa caddaynaya inuu waxa weeye callimahaa bar maa macaka min alqur'aan qur-aanka bar aad taqaanid ama cishriina aaya bar ama waxa weeye adugu dhowr riwaayadood ayaa saa u caddaynaya macnaha loo jeedo zawajtukahaa bimaa macaka min alqur'aan waxa weeye macnaheedu waa qur-aanka barwi xadiidkan marka waxaynu ka faa'iidaynaa oo inoo caddeeyey horta khulaasadiisa waxa weeye macnaha nebiga way u bannaanayd calayhi salaatu wasalaam min khusuusiyaadkiisii bayna ahayd inay naagi inta u timaado naftiis nafteeda u hibayso oo tiraa rasuulka ilaahayow iguurso way u bannaanayd oo markaa sadaaq la-aan inay guursado nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nafteedii o dhan bay siisay ibaa la almooyey baa nafteeda dii u hibaysay a in wahabat lanasa linabiyi min in araada nabiya an yastankixaa khaalisatan laka min duuni lmu'miniin buu yidhi ilaahay nebigay gaar u ahayd shuqulka hadda suufiyada iyo marka sameeyaan oo waxa weeye ninka suufiyada oo laga dambeeyo inuu naago un waxa weeye nafteeda ii hibaysay wax jira ma aha ama jibriil baa ii meheriyey iyo wax soconaaya ma aha oo waxa weeye xaaraam weeye waxaa marka arrintaani nebigay khaas u ahayd calayhi salaatu wasalaam ummadda kale shaqo kuma leh nebiga calayhi salatu wasalaam marka labaa u furan inuu guursado iyo inuuna guursan labadaba way u furayd oo waxa weye in araada nebiyu ayaa la yidhi ayastankixa marka xadiidka waxaynu ka faa'iideynaa marka ugu horraysa jawaazu inagu xaggee ka qaadanaynaa marka maxaa inooga faa'iide ah taas dee nebiga gaar u ahayd waxaynu ka qaadan karnaa jawaazu cardi mar'ati nafsahaa lirajul naagtu inay nin nin u bandhigi karto naftooda odhan karto hebelow i guurso oo wax bannaan wey wax dhibaataana male nin khayr ay ku ogtahay ahlu khayra ama ninka laftigiisu gabadhii uu dhalay inuu nin u bandhigi karo sidii cumarba uu sameeyey oo waxa gabadhiisii xafsa uu abubakar u bandhigay oo abubakar iska aamusay cuhmaan u bandhigay iska cismaa yidhi maanta ma guursan karo kabacdi markaa nebiga calayhi salatu wasalaam wuu guursaday oo wax bannaan weeye wax dhibaataana ma leh laakiin ma odhan kadho macnaha ninkii iska odhan mayo haye mar haddaad ii hibaysay naftaadii waa iska kaakaxaysana maya guur caadi uu guursanayaa oo taasi hibadaa nebigay gaar u ahayde tani waa macnaha dalbasho oo naantu waa dalban kartaa nin wanaagsan inay tiraado i guurso wax dhibaataa oo ku jira ma jiraan soomaalidu ceeb bay moodaan way la yaabaan waxaan kaloo ka qaadanaynaa markaa laabudda min sadaaq ha laabudda min sadaaq walow kaana yasiiran haba yaraade e in sadaaq horta la helo laabudda waa in sadaaq la helo waayo sadaaqaasi marka laba nooc buu noqon karaa wax macnawiya iyo wax maaliya labadaba wuu noqon karaa waxaana sunno ah oo aad u wanaagsan inuu yaraado sidaas uu nebigu yidhi iltamis walow khaatima min xadiid hadduu xoolo noqdo in la yareeyo ama waxa weeye xadiidkii kale aan sheegnay khayru sadaaqi aysaro waxaanu kaloo ka qaadanaynaa imaamka oo waxa weeye qofka imaamka ahi inuu guurin karo oo weli u noqonayo qofkii aan weli lahayn axaadiid kalaanaba caddaysay suldaanu weliyun liman laa weliya lah marka gabadh aan weli lahayn ma jirto gabadha weli la-aan lama mehrin karo horay baynu waxa weeye axaadiis badan baa caddaysay weli la-aanna ma mehersamayso oo nebigu waa diiday calayhi salaatu wassalaam marka waa in la helo gabadha weli waa in loo helo haddii weli loo waayo marka waxaa weli u noqonaya waxa weeye qaadiga iyo madaxweynaha iyo qofkii markaa waxa weeye mas-uuliyadda haya ayaa u noqonaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa jawaazu nadar in la eegi karo qofka dumarkaa xadiid kalaanaba caddaynayo oo nin baa nebiga u yimid oo iyo rasuulka ilaahay waxaan guursanayaa gabaraan doonay ma aragtay markaasuu yih maya orod soo eeg buu yidhi iska soo eeg taasaa hadha u dawaan badanoo joogitaankiina iyo kahelitaanka qofku inuu ka helo laakiin ma aha waxaanaha dadku sameeyaan middaan saaxiib ahaanaynaa waa isbaranaynaa waa xaggaan yeelaynaa dhibaataa ka timaada hadhow in badan baa dhibaatadaa ku dhacdaa gabdhihii intay waxa weeye maaragtay dhallinyaro yaraadaan anaagku guursan doona ayuu hadhow sida la iskula socdo ayaa waxa weeye zine iyo qurun lagu dhacayaa macno male buu leeyahy anaa hadhow ku guursan doona waa isla waxeeni hadhow wuu uga baxayaa markii ama uur yeelato ama dhibaata timaada u leeyahay na ordiga tag ana waxa iga geynaa naag awal bay is ilaalin weyday khatar wa waxaynu markaa kaloo ka qaadanaynaa in sadaaqu labadaa macnaba noqon karo macnawi iyo waxa weye maali labadaba inuu noqon karo alxadiidu athani cashar bacda talaatimiya xadiidka saddex boqol iyo laba iyo toban xadiidkan can anas anas ibni malikin radia allahu canhu qaala waxau yidhi ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay ra'aa waxa uu arkay cabdiraxmaan ibna cawf saxaabigii jaliilkaa waxa weeye muhaajirka ahaa oo madiine yimid ayuu arkay wa calayhi darcun min zacfaraan darcu zacfaraan waxa weye xoogaa catarkan zacfaraanka waxa waxa weeye waxyaalahan zacfaraanka oo dumarku isticmaalaan oo aroos arooska iyo loo isticmaalo oo kalar kale oo ayuu wuxuu ku arkay nebiga calayhi sala slam cabdiraxmaan sidii nin aroos ka soo baxayo maaragtay waxyaalaha lagu garta bay ahayd radcun radcu zacfaraan xoogaa macnaha ee khida waxa yar oo zacfaraan iyo waxa ayuu nebigu ku arkay markuu arkay ayuu yidhi mahyam war maxay tahay sam ee maxaa xaalkaagu yahay waa istifhaami macnaha waa maxay sidaan oo kale iyadoo la yidhi weeye markaasu waxa uu yidhi rasuulka ilaahay waa guursaday oo waxa weeye guur ayaan sameeyey marka radcu zacfaraan waxa laga wada qofku markuu intuu zacfaraan iyo wax ismarmariyo diibkii iyo asarkii iyo wax ka muuqdaan taasaa loo jeedaa radcu zacfaraan marka waxau yidhi ra'aa cabdiraxmaan ibna cawf ra'aa nabiyu sal ana rasuul la sl ra'aa wuxuu arkay cabdiraxmaan ibna cawf ayuu arkay wa calayhi dushiisa ay ku taallo radcu zacfaraan ee macnaha midabkiisii iyo cad ee uusa soo marmariyey catar iyo zacfaraan iyo waxa qaala nabiyu sal l slam waxa weye nabigi mahyam ay waa kelimad macnaha qofka marka la raba in waxaan laga fahmo war maxay tahay saan oo kale suya xaalkaad faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuulka ilahi tazawajtu imra'atan waan guursaday rasuulka ilaahayow oo qof dumaraan guursaday faqaala waxa uu yidhi maa asdaqtahaa maxaad sadaaq uga dhigtay qaala waxa uu yidhi markaa cabdiraxmaan maxaan sadaaq uga dhigay wasna nawaatin min min dahab nawaadku waa laftimireedka laftimireedka yarta ah waxa weeye miisaankeeda oo kale wax yar oy ku miisaami jireen oo ku qiyaasnayd waxa weeye laftaa timirta oo kale waa in yar an laba garaam meelahaasay dhan tahay miya wax saasa wey min dahab oo dahaba qaala nabigu wuxuu yidhi sal l slam baaraka allahu laka ilaaha kuu barakeeyo awlim welima samee welima sameeyo albari samee walow bisha walow neef aryana allah ka dhigee wuxuun qal oo gawrac oo waxa weeye welima samee albari yara samee xadiidkan marka macnihiisu waxa weeye nabiga calayhi salaatu horta cabdiraxmaan ibnu cawf waa muhaajiriintii maka ka soo haajirtay nin ganacsadaana wuu ahaa xoolihiisii iyo wixiisi o dhan raggii ka soo tegay buu ahaa markuu yimid madina ayaa nebigu wuxuu la walaaleeyey nin ansaara markaasuu markaysu soo raaceen oo nebigu saxaabada markuu ansaar iyo muhaajiriin walaaleeyey ayuu waxa weeye ninkii markay soo raaceen baa ninkii wuxuu ku yidhi walaalow waxaan leeyahay laba xaas xoolana waan leeyahay xoolaha waa inoo qaybinaya labadayda xaasna mid baan kuu furayaa tii aad jeclaatid hadhow markay cuddada ka baxda guurso markaasuu wuxuu yidhi ilaahay maalkaaga iyo xoolahaaga waa kuu barakeeya iyo xaasaskaagee suuqa laga ganacsaday tus nin ganacsada ahaan ahay marka waan aqaanaa sida loo ganacsado waan shaqaysanaya suuqii buu tusay wuu shaqaystay suuquu dhex galay ganacsibuu dhex galay waxa weeye durba waxbuu helay markii dambana raggii tujaartaabuu ka mid noqdayoo waxa weeye ciidamada iyo jihaadka markii loo baxayo kharashka bixin jiray buu ka mid noqday isaga iyo maaragtay cusmaan ibnu cafaan iyo raggii aad iyo aad jihaadka lacagta uu bixin jiray bay ahaayeen marka nebiga ayaa la kulmay markaasu wuxuu arkay si nin aroos ka soo baxay isagoo maaragtay dee nin iskaabulu awal ahaayo dee xaaska ma ogeyn ninkiio waxa weeya athar aroos iyo wax ka muuqdo war maxaa kuu dhacay buu yidhi maxay tahay saan rasuulka ilahi waa guursaday oo maxaad guursatay gabar baan guursaday oo maxaad uga dhigtay meher waxaan uga dhigay lafta timirta in la eg oo wasankeeda oo kale u dahaba markaasuu nabigu yidhi ilaahay kuu barakeeye waxa weeye awlim walow bisha waxa weeye rabe kuu barakeeye waxa weeye welima same xadiidka marka waxaynu ka qaadanaynaa kow marka ugu horeysa karaahiyatu atadayub bizacfaraan zacfaraanka iyo waxaa dumarka iyo isticmaalee ragga uma fiicna laakiin haddii aroos iyo sheekadu ay tahay xoogaa wax mashaakila ma leh laba waxaynu ka qaadanaynaa ninka madaxda ah inuu ka warqabo dadkiisa raciyada ah oo markuu wax isbedela iyo ku arko inuu weydiiyo saddex waxaynu ka qaadanaynaa istixbaabu takfiifi sadaaq sadaaqa in la yareeyo oo aad iyo aad loo fududeeyo leanna cabdiraxmaan ibnu cawf waxa weeye wawaxaa yarka ah oo aad iyo aad u fudud ayuu ku meersaday gabadhii markaasaa nebiguna aada ugu farxo u duceeyey waka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa alishaaratu ilaa asli sadaq asalka sadaaqa in horta la ishaaroo la sheego oo waxa weeye nikaaxa sadaaqa in la sheego oo aan la qarinin gabadha haddii aan la sheegin sadaaqeedana mehrulmithli bay yeelataa haddii la sheegana hadda warkaa wixii la sheegay bay leedahay marka mehrulmithlina waxa weeye gabdhaha lamida oo agekeedaa oo xilligaa jooga waxa lagu meheriyo unbay yeelanaysaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa adducaau in loo duceeyo almutazawij lilmutazawij in loo duceeyo oo baraka loogu duceeyo baaraka ducada ma'suurkaana waxa weeye in la yidhaahdo baaraka allahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa bilkhayr sidaas ayaa loogu duceeyaa ama baaraka allahu laka haddii la iska yidhaahdana sidaa uu nebigu yidhi oo kale waa la samayn karaa laakiin ducadaas dheer baa ka fiican baaraka allahu laka in la yidhahdo ilahay ku barakeeyo wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa bilkhayr khayrna ilahay idinku kulmiyo lix waxaynu ka qaadanaynaa mashruuciyat alwaliima in waliimada la sameeyo inay mashruuc tahay leanna sababto waxa weye waa alabari waa farxad oo weliba sidaas xadiidku uu tilmaamaayo weliimadu waxa fiican aqalgalka inay ka dambayso soomaalidu way way isdaba marayaanoo waxay hormarayaan weliimada ama waxay sameeyaan meherka iyo weliimada iskumar ka dhigaan oo maantao kalea gabadhii la meherina welimadiina waa la diyaarinaa caawna waa la guri geynaa waxaa ka fiican oo sunno ah in marka hore meherka la sameeyo gabadha iyo ninkii laisku gurigeeyo maalinta saddexaadna laga dhigo waxa weeye cuntada iyo cunto cunidu ay maalinta saddexaad noqoto saas ayaa wanaagsan sida sunnaha ah markaa loo duceeyo iyagii oo dhan iyo waxa weeye dadkii kulaaga maaragtay farxaddaa laga wada qayb galo ayaa wanaagsan laakiin sidaan soomaalidu samaysana waxa weye iyaduna wax dhibaataa ma leh oo haddii waxa weeye ay sameeyaan in sadaaqi meherkii inta la sameeyo oo isku gurigeeyo kabacdi markaa waxa weeye hal mar laga wada dhigona wax dhibaataa male halkaa marka ayuu ku egayaa kitaabu nikaax insha allahu tabaaraka wataala kitaab salaad baa ku xiga halkaa ayaan ku joojinaynaa wallahu aclam bilahi tawfiiq